gabdhaha ku nool magaalada beledweyne islamarkaana ka baxay jaamacadaha ku yaala magaalada ayaa xiligan waxaa soo wajahday shaqo la-aan dowlada soomaaliya iyo hay-adaha maamulka hirshabeelle ayay ka dalbadeen in shaqo abuur loo sameeyo qaar ka mid a haweenkan ayaa raadiyo beerula uga waramay shaqo la-aanta haysato iyagoo codsaday in shaqo abuur loo sameeyo waxaa ka mid ahay gabdhaha gobolka waxbartay ilaa heer jaamacadeed waxaa ugu baaqayaa maamulka heer degmo heer federaal heer gobol inay gabdhahaas ku dhaqan gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne in loo sameeyo shaqo abuur maadaama ay jaamacada dhameeyeen sidoo kale ay wiilasha ku xaq yihiin meel kasta maaha in la dhaho nimana loo baahan yahay ragaa loo baahan yahay ragaa loo baahan yahay la dhaho boosaskii waaweynaa ay ragga qaataan gabdhahana ee meelo hoose la iska siisay sida neersan oo keliya inay noqoto xitaa loo gala inay noqoto dhakhtar weyn sidoo kale dhinaca warbaahinta haddii lalahanaa gabdhaha kaamirada loo okoleyn oo layidhaha kaamir laguma dhiibayo codo soo diyaari la dhaho wasaarad sida wasaaradahan ay ka shaqeeyaan u badan yihiin rag aysan lahayn wax dumar ay ka shaqeeyaan waxaa codsanaynaa gabdhaha soomaaliyeed haddaan nahay khaasatan gabdhaha reer hiiraan ama gabdhaha reer beledweyne in shaqo abuur noola sameeyo maadaama wiilasha aa ku xaq nahay sida wiilasha wax loo bara noola baray heerkay gaareen aa gaarnay waxaa idinka codsanayna shaqa ahaana aad nooga reebinahana aan shaqaysano aad fursado badana siisaan waad mahadsantihiin ka mid ahay gabdhaha gobolka hiiraan ku nool kana baxay jaamacadaha gobolka heer maxay dugsi sare dugsi hoose dhexe ilaa jaamacad yacnii ma ahan gabdhaha in la dhaho gabaraha tahay maanta wax waa baratay jikada gal nin guurso ubad dhal may gabar wiil neersi wuu barnaa gabar way barnay injineerun wuu barnaa gabar way barnay shareeco wuu barnaa way barnay wax walba ict hadday noqoto wax walba gabar way baratay yacnii ma ahan mar walba in oo gabdhaha la fuquuqo oo la dhaho adiga gabaraa tahay xishooda loo baahan yahay raggaa dhex gelin meela gelin no gabdhaha mar walba waxay u baahan yihiin xuquuqay leeyihiin xaqay leeyihiin way shaqaysan kartaa gabar keliya maahan ayadoo maxay ahaatay oo hooyo ah shaqaysanayso gurigeeda joogto owlaadeeda korsanaysa ayaa haddana shaqa maxay ahayd shaqo meel walba oragale ay geli kartaa yacnii aniga haddaa gabdhanahay dood weynaa ka qabnaa in marar walba yacnii oo nool dhaho gabdhaad tihiin xishoodaasaana ad tihiin shaqo ma jirto kama jirto no gabar aqoonay leedahay waxbay baratay yacnii anaga haddaa kontoleynahay ma ahan yacnii in nool dhaho ragga boqoleydaa lama oo lama xifaaltami kartiin oo waxba lama qabsan kartiin waxba lama wadaagi kartiin waddamada caalamka oo kaleento yacnii gabar markay tahay iyo ragga inta badan gabadhaa respectiga la siiyaa oo shaqaysato oo yacnii nafteeda ku filnaato hadda haddii si loo fiiriyo gabdhaha iyo ragga maxay ahaatay gabdhaha yacnii dhanka shaqooyinka ku wanaagsan activity biyo badanay leeyihiin yacnii wax soo saar badanay leeyihiin xataa fikrado badanay ku siinaayaan garab badanay ku siinaayaan anaga gabdhaha gobolka hiiraan haddaan nahay waxaa u baahannahay in shaqo nala siiyo meel walba fursado shaqaa u baahannan yacnii ma ahan in la dhaho gabar hartahay xishoo gurigaada jooga soo bixin ubadkaa karsan ow ubad ayadoo la karsanaya wax walba la qabsanaya la shaqaysan karnaa haa wiil wuxuu soo barta annaga waa baranay yacni meel walbana waa kasoo bixin karnaa maamulka gobolka hiiraan maxay ahayd heer federaal heer degmo yacni waxaa ka codsanaynaa in gabdhaha shaqo abuur loo sameeyo gabdhaha wax barta oo gobolka hiiraan aa kamid ahay jaamacadda jaamacad dhameeyey mar walba shaqo abuurka iyo tiuxa wax walba oo imaado ragga lee helo dumarka xaq uma lahan miyaan maadaama dumar nahay weligan hal mar xdir shaqo abuur noolama samaynin shaqo abuuraan mar walba dadkana ka codsanayna in noo sameeyaan maamulka gobolka waa inayna soo xasuustaan iyo hay-adaha samafalka wiilash waxay barteen waa barana anaka xuquuq walba mar walba xuquuqda waxaa la fiiriyaa ragga bismaana dumarka nooma fiiriyaan jaamacadihin waa dhammaynayn shaqa la-aanta haysata gabdho badan oo waxbartay kuwaas oo ku nool magaalada ayaa sababay in qaar ka mid a haweenkan ay tahriibaan iyagoo hadda gabdho badan jirdil iyo dhibaatooyin lagu geystay dalka liibiya oo ay ku qabsadeen rag magafayaala iyaga oo dalbanaya lacag madax furasho ah